ciidamadan itoobiyaanka ah ee la wareegay garoonka diyaaradaha ee degmada luuqa ee gobolka gado ayaa waxa ay ka soo tallaabeen sohdinbenaadka gobolka gado uu la wadaago deegaanada ku hoos jira gumaysiga dowladda xabashida waxaana ciidamadan markii ay soo gaareen gudaha degmada ay la wareegeen maamulka iyo gacan ku-haynta garoonka diyaaradaha ee degmadaasi kadib markii ay ka eryeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo ku sug garoonka askartan etoobiyaanka ah ee la wareegay garoonka diyaaradaha degmadaasi ayaa waxa ay saldhigteen halkaasi iyagoona bilaabay inay la socdaan dhaqdhaqaaqa garoonka diyaaradaha ee degmadaasi islamarkaana ay si gaar ah isha ugu hayaan diyaaradaha ka duulaya garoonkaasi iyo kuwa ku soo deganaya waxaana ciidamada itoobiyaanka ah ee ku sugan gobolkaasi ay horay gacanta ugu hayeen garoommada diyaaradaha magaalooyinka baarneere garbahaarey iyo dolow kuwaas oo ay ku sugan yihiin ciidamo etoobiyaan ah waxaana tallaabadan ay dowladda xabashida kula wareegtay garoonka diyaaradaha ee degmada luuq ay qayb ka tahay cadaadisyada ay saarayso dowladda federaalk oo ay ku dareensiinayso inaysan waxba ka qaban karin ujeedooyinka dowladda xabashida ay ka damacsan tahay dalkani